wadamada beesha caalamka waxaanu ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan islamarkaana taageeraan go-aanka iyo ayaka tagshiah shacbiga somalilan ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dowlad dhiswa ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaanu soo dhoweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamka ku caawinayso somalilan balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaadhaan dhaqaale iyo hawl soo marta muqdisho iyo soomaaliya waa ku celinaya cid kastoo nala soo xidhiidhaysa ama taageero ama talo ama dhaqaale waxaanu u sheegaynaa soomaaliya inaanu lixdankii midownay soddon sanoo dagaal iyo rafaad ku wada jiray soddon sanona kala maqnayn waxba aaniga dhexayn meel ka dhac ay tahay aanaan qaadan karayn in la yidhaahdo hawshaasaa xamar ku xidhan oo idinkii xamarka heshiiya iyaga oo go-aanka shacbiga jumhuuriyadda somalilan uu yahay madax banaanideedu muqadas lama taabtaan ah sida distoorku caddaynayo haddana casrigan aynu maanta joogno ilbaxnimada adduunka iyo caqliga fayooba waxa ay isku raacsan yihiin wixii khilaafaada ee yimaada in lagu dhammeeyo wadahadal si looga fogaado dhiig daata iyo colaado hor leh oo riiq dheeraada in indhaha laga laliyo ma aha haddii la doonayo in la wada hadlo ama cidina dhex gasho waxa koobka oo shardiya horta in la aqoonsay inay yihiin laba dal oo kala waxbana wada hadlaya ma waxba ka dhegeysan mayno talan la geli mayno cid kasta oo uu yahay oo yidhaahda soomaali way dal waxa weeyaan dagaal ka dhex taagan yahay soomaaliya dagaal ka dhex taagan yahay hala dhex galo soomaaliya somaliya laba qaran oo qofkii ku dhexdhexaadinaya diyaar baanuna walaalada xamar nimanka xamar jooge aanu isku soomaaliyana walaala nahay hadday taa indhahoodu arkayaan oo waanu wada hadlaynaa intaysa leeyihiin gobolada waqooyiga iyo magaalo hiblaayo sidaa yeelina ee kolba calan diyaarad yaroo gaala leedahay kusoo sawirayaan heshiin maynu wada hadli mayno waxaanay abuuraysaa colaad hor leh iyo calo hor leh